magacaabista degmooyinka Farlibaax, Ceel Cali iyo Halgan. Kadib markaan arkay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha isla markaana qiimeeyay xaaladda amni, bulsho iyo awoodda dhaqaale ee ay leeyihiin deegaanada kor ku xusan. Kuna qancay inay deegaanadaas buuxin karaan shuruudaha kor ku xusan. Kuna qancay inay deegaanadaas degmooyinka isla markaana kaabi karaan dhaqaalaha guud ee gobolka iyo dowlad goboleedka aniga oo cuskanaya awoodaha uu isiinayo dastuurka kumeelgaarka ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa la magacaabay degmooyinka kale ah farlibaax ceel cali iyo halgan haddaba waxaa la farayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee heer dowlad goboleed gobol iyo degmo iyo ciidamada dowlad goboleedka un-ka iyo hay-adaha caalamiga inay dhammaan si buuxda uga shaqo galaan degmooyinka cusub ee la magacaabay wareegtadan waxay dhaqan galaysaa marka madaxweynaha uu saxiixo wuuna saxiixay madaxweynuhu sidaas ayay dhaqangal ku tahay mahadsanidin
madaxweynaha dowlad galbeedka hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda wasiirka amniga iyo wasiirada mataqaanaa hadda midoogan oo maleynaa wasiirada kale hirshabeelle wasiirka shaqadii shaqaalaha wasiirka oo maqaya walaas kolley golaha wasiirada idil golaha xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaa maanta sharaf weyn ii ah in mataqaanaa gobolka hiiraan la ballaariyo lana mataqaanaa ii sheeg degmooyin cusub ah iyo kuwo kaloo ayagana mataqaanaa kaalinka ku soo jiro oo loo fikiri doono la magacaabi doono ayagana madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha markaan u soo jeediyey talooyinka iyo sidii mataqaanaa gobolkan looga saari lahaay qolada amnidiidka ah iyo sidii laiskugu xirnaan lahaay sidii magaaladan beledweyne loo horumarin lahaay ama gobolka hiiraan dhammaantiis talooyinkayga waxaan ku mahad celinayaa siday u qaateen iyo haddiiyo mataqaanaa kuwa kale oo ka dambeeyana siay u qaadan doonaan ayagana inay codsigaa iga aqbaleen insha allahu tacaala waxaa aada iyo aad maanta ugu faraxsannahay in aan mataqaanaa saddex degmo oo bilaaw ah aan maanta hadda ku dhawaaqno birrina aan u bixi doono haddii alla yidhaahdo degmad ka mid ah degmadaas inaan tagno hadduu alla yidhaahdo waxaa aada iyo aada ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkiina dadweynaha sharafta leh waxaan halkan mataqaanaa ugu mahad celinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay iyo inta ajiibtay oo ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waa mahadsantihiin mudane madaxweyne mudane wasiir aad iyo aad idinka mahad celinaya golaha wasiirada golaha xildhibaanada kulligeena dowlad goboleedka hirshabeelle asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaanada qaranka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle marti sharafka nagala soo qayb galay ee un-ka ka socda akhyaarta culamaa udiinka dhallinyarada bahda saxaafadda ciidamada qalabka sida dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladan maqaam kasta oo ay ku joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa sharaf ii ah inaan halkan soo istaago iyadoo madaxweynihii fadhiyo dowladdii inteedii kalena ay wada fadhido annagoo sheegayna in maaragtay madaxweynuhu saddex degmo oo cusub uu u magacaabay gobolka hiiraan dowlad goboleedka hirshabeelle sida madaxweynuhu hadalka uu ku bilaabay looguma talagelin adduunka wax kastaba in ay mar la sameeyo adduunkan marka la samaynayo ilaahay lix maalmood ayaa la samaynaya sittata ayaamaa la sameeyey ilaahayna kun fa yakuun waayo wax allaale wuxuu uu kun yidhaa fa yakuun horey ka ahaanayaan laakiin xigmadaa ku jirto iyo cilmi anagana la baraayo in aan shay kastaba inta lagu boodo hal mar aan la samay karin oo ay tahay in maaragtay step step ou soo maro ee baahida jirta waa badan tahay in la wada daboolo hal marna ma sahlana qaabka ay kala noqon doonaan iyo sidii wax loo kala hormari doono ee madaxweynahan u dhaafaynaa haddii ilaahay ka raalli noqdo laakiin waxaan idiin sheegaynaa in ay naga go'an tahay haddaan nahay dowlad goboleedka hirshabeelle wax allaalo wixii aan qaba karno oo awooddeenna iyo karaankeenna ah oo aan isleenahay shacabku waa u baahan yahay in aan diyaar u nahay in la sameeyo haddii ilaahay ka raalli noqdo ilaa saddex degmo ayaa hadda lagu dhawaaqay dekreetada sida aan arkaynay oo la magacaabay insha allahu tacaala maamulkoodina waa dedejinaynaao waa ku xigaan ayaguna ka hari maayaan haddii ilaa yidhaahdo hadday noo suuro gashane insha allah waxaa dhici doonta sida hadda guddoomiyuhu uu sheegay meelo ka midaba in la booqdo ayaa dhici doonta haddii ilaaha yidhaahdo laakiin ka hor dhici maaya madaxweynahan u dhaafaynaa insha allahu tacaala intaas ayaan rabaa inaan kusoo gebangabay hadalka intiisa badan madaxweynaha iskale haddana waxaan kusoo dhoweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa mahad leh ilaahana siiyey fursaddan maanta aan isugu nimi oo ah runtii xaflad aada u ballaaran aadna qiimo weynna u leh taariikhdana geli doonta waxaan ognahay gobolka hiiraan oo laba degmo ah ayaa taariikhda soo maray beledweyne iyo buulo burta gobolna ah waxaa soo xigtay isagoo saddex degmo ah beledweyne buulo burte iyo janlaqsi waxaa soo xigtay isagoo afar ah waxaa soo xigtay isagoo shan ah saakay waa siddeed degmo waay hadduu ilaahay yidhaahdo maalmo gudahoodna intaa waa uu ka sii badan doonaa waxaan weliba u dhaqaaqi doonaa de gobolkanuu aada u weyn yahay inuu gobollo dhalana ayadana waa waddada aan ku soconno ayaa keeni doonta waxaan marka runtii sida hortay loo sheegayba tala soo jeedintaasu waxay ka timid shacabka tala soo jeedintu waxay ka timid guddoomiyaha gobolka tala soo jeedintu waxay ka timid wasiirka arrimaha gudaha haddee annaguna wax waajib nagu ah inaan u adeegno ummadda waxaan rabnaa dadku inay wax qabsadaan dadka inay horey u socdaan ayaan rabnaa waxaan rabnaa dadka inay ka shaqeeyaan horumarkooda degaanada degmooyinka cusub ee farlibaax ceel cali iyo halgan waxaan leeyahay horta hambalyo guud ahaan reer hiiraan gaar ahaanna dadka degaanada ka soo jeeda waxaan leeyahay maanta iyo shalay isku mid ma aha reer farlibaax degmay leeyihiin degmadooda inay u istaagaan oo ay dhisaan ay horumariyaan ayaga ayaa laga rabaa waxaa sidaasi la midana ceel cali iyo halgan ayagana dadka deegaanada ka soo jeeda inay u istaagaana laga rabaa meelaha qaar haddee kooxo nabaddiida iyo waxbaa jira waxaa in laga sifeeyana dadka deegaanka ayay waajibka koowaad ka saaran tahay dowladda iyo iyo maamulka intaba waa ay taageerayaan oo ay taakulaynayaan oo waxay geli karaan ay gelayaan laakiin dadka deegaanka u dhashay ayagaa laga rabaa inay deegaanadooda ka shaqeeyaan sidii loo sifayn lahaa waxaa sidoo kale laga rabaa inay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa si aad la socotaan waxaa maanta nala jooga oo ka soo qayb galay xafladdan un-ka xafiiskii ugu sarreeyey ee hirshabeelle madaxdii ugu sarraysay waxay nagala soo qayb galeenna waxaa waaye inay naftoodu ogaadaan isbeddelka ku soo kordhay gobolka ama guud ahaan stateka waxayna waxaan ka rabnaahuna waxay tahay inay ka qayb qaataan horumarkeeda maadaama ay dhalashadeedii goobjoogu ay u yihiin degmooyinka xiga ee mudan waa muuqdaan ama waa la garanayaa ama codsigooda inuu yaallo waa la ogyahay in la sheegaa oo looma baahnee dhowr cisho ka bacdi insha allahu ayagana markay maamuladoodii iyo arrimahooda soo dhammaystirmaana samaynaya degmooyinka hadda maamulkooda uu dhammaystiran yahayna wasiirka arrimaha gudaha ayaan rabnaa saacadaha soo socda inuu isagana soo bandhigo sababtoo ah waxaan rabnaa in maantaba loo dhaqaaqo sidii looga howlgeli lahaa dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ka go'an horumarinta shacabka ku dhaqan gudaha dowlad goboleedka waxaa ka go'an horumarinteeda waxaa ka go'an wax ka qabadkeeda waxaa ka go'an inay nidaam mid ah inuu ka hirgalo nidaamkaa midka ahna hadduu ilaahay yidhaahdo meelaha hadda horey degaanka uu ahaa laakiin hadda degmooyinka noqday inay waxaan rajaynaynaa ayagana la tallaab qaadaan maamulka insha allahu tacaala xafladaha meeshii ay suuragal tahay loo aadi doonana waxaan waxuu ahaa halkaa ayaan wixii waajib ah iyo wixii qaab ah iyo wixii la qaban karo intaba aan waxuu ahaa ka geysan doonaa meesha anigu nafteyda waa faraxsanahay maanta sababtoo ah maalmahan oo idil fool ayaan ahayn fooshiina haysayna waxay ahayd degmooyinkan ay u horeyso farlibaax oo runtii aan aaminsanahay inay tahay degmada ugu horeyso ay sahlan tahay inay si dhaba uga qayb qaataan horumarinta farlibaax insha allahu tacaala inay noqoto furihii nabadda iyo dib u heshiisiinta mar haddii ay farlibaax maamulkii soo raacdayna inta kalena inay soo raaci doonaan ayaan aaminsanahay marka sidaa ogaada insha allahu tacaala mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay hambalyo adinkuna waa mahadsantihiin